Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Aadan Macalin Soomaali ayaa daahfuray Shirka Xirfadlayaasha Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda oo ah madashii toddobaad ee la qabto oo ay soo agaasimeen Bahda Xirfadlayaasha ICT ee waddanka ee ku mideysan madasha madaxda bannaan ee SOMNOG waxaana goobjoog ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda, Agaasimaha Guud ee Hay'adda Diiwaangelinta iyo Aqoonsiga Qaranka, khubaro ka socday shirkadaha isgaarsiinta dalka iyo Bahda Tiknoolajiyadda. Shirka ayaa ahaa golo furan oo ay dhammaan xirfadlayaasha iyo sidoo kale daneeyayaasha ICT-ga kula wadaagayeen aqoonsiyo iyo waayo-aragnimo ku aaddan kobcinta xirfadda dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo la doonayo in horumar laga gaaro xirfadda dhinaca ICT-ga. Ugu horeyn, qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulanka ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aaddan kulanka.
runtii wax lagu farxaa waaye in somnog ay toban sano xiriir ah ay shaqeynayso wax kulamo iyo madalo wax tar lehna ay soo gudbinayso waa wax aada loo bogaadiyo badanaana ma dhacdo keliya ma ahan somnog inay tahay madal madal ay sanad walba la qabta ee laakiin waxay isu keentaa dad macno leh oo aqoon leh saameynna ku leh fikrada iyo halabuuranahaya ninada micnaha is waxay leeyihin stages badan ay leeyihiin in la sameeyo security awareness ugu horeeya dadka inuu security-ga la baro ilaa laga gaarayo in micnaha la abuuro sustainable security awareness la abuuro qofkani uu la noolaado culture security na u barto kadibna evaluation lagu sameeyo security-giisa sida uu yahay laba arrimoodaad samayn kartaa adiga waa diiday inaad tiraahdo waa lagu dhibaateeyey waa lagu dilay waa yeelay inaad tiraahdo at the same time qarashaad bixinaysaa hantidaadayaa la dhibaateeyey soo ma marka waxaa loo baahan yahay qofka muwaadinka ah ee xogtiisa la haayo in xogtiisa la ilaaliyo dhanka kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan ayaa bogaadiyey howlaha madasha somnok ay wado ee kala duwan oo ka faa-iideysan doono maxaa la dhahaa tababarkan sanadkan fursaddana u helay in waxa ay halkan ka qaateen maadaama ay xubin ka noqdeen ayagana inay noqdaan dad u fududeen doono dadka aanan wax gaarin ama fursadda aysan helin inay u noqdaan maxaa la dhahaa wakiilo ay gaarsiiyaan meesha ugu dambeysay oo